bulshada deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa si isxilqaana ku hirgelinaya qaar ka mid a mashaariic horumarineed shacabka ayaa deegaanka wargaadhi markii ugu horreysay ka hirgelinaya aargooyin iyo waddooyin casri ah qaar ka mid a bulshada deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay ka go-an tahay horumarinta deegaanka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan taaganahay deegaanka wargaadhi oo ay ku socoto dhirayn iyo aargadii oo lataa- la dhisaayo iyo wadoodhi la baxaayo saas ayaan ku aan aan u joognaa waa noo bilaabata dhagaxdhiga waa noo bilowday insha allahu tacaalaa ilaahay dhirayntii waa waa noo socotaa dhagaxdhigi waa noo yaal cabirki waa noo socdaa insha allahu saasaan ku bilowna galabta ayaan oy wax la qabtaan dadka wax samayhaya oo ay horumarka ka- ka qayb qaataana loogu baaqayaa waxaan dhagax dhignay argadii deegaanka wargaadhi sidoo kale waxaa gebagebo maraayo cabirkii deegaanka wargaadhi waxaan kaloona sidoo kale aan samayna dhireen Een, waxaa meel fiican maraayo isu maaragtay ahu dhammaadkii iyo gebagabadii iyo habsocodkii maaragtay ahu iyo cabirkii maaragtay deegaanka sidoo kale bulshada deegaanka waxay isla garteen ay isla fahmeen ay weliba maaragtay ahu si isku duubni ay u fahmeen inay wax qabsadaan oy maaragtay deegaankooda iyo maaragtay ahu een, dhammaan deegaanada kaleba iyagu ay u qabtaan waxay tahay iska dhaafin deegaankooda ku ekaadaan sidoo kale waxay dhirayntii gaarsiiyeen intay iyagu isku filnaadeen deegaanadooda oo diriska ah maaragtay ahu si fiican ay wax qabso- u qabsan yihiin dadka deegaanka maaragtay hawshoodu waa waa u fadhidaa insha allah horumar kaloo intaas kasii ballaaranna waa samaynaynaa Een, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaanka wargaadhi oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa cagta saaray waddada horumarka waxaana dhowaan laga fulin doonaa mashruuc biyogelin ah